alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allah wuxuu yidhi liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuurun raxiim wain cazamuu atalaaqa faina allaha samiicun caliim liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranayay yacnii inay u tagaan ama u dhowaadaan ka dhaaranayay tarabbusu arbacati ashhur afar bilood inay sugaan baa u sugnaaday fa in faa'uu hadday soo noqdaan oo ay ku soo noqdaan dumarka xaqoodii inay gutaan oo ay u tagaan fa inna allaha ghafuurun raxiim ilaahay waa dembi dhaaf badan yahay waana naxariis badan yahay macnuu wuxuu u dhacayaa ghafuurun lahum waa u dembi dhaafaya wa in cazamuu talaaqa hadday niyeeyaan talaaqa oo ay go'aansadaan fa inna allaha ilaahay samiicun caliim ay falyuuqicuuha ha ridaan talaaqa fa inna allaha ilaahay samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay cazamuu waxay yidhaahdeen culammada qaarkood waxay ku gudubtaa calaabay ku gudubtaa marka waa min baabi nasci alkhaafid ay cazamuu cala atalaaqi talaaqa hadday go'aansadaan ay falyuuqicuuha ha ridaan ama la yidhahdo cazama waxaa loo jeedaa bimacnaa nawaa baa la tadmiiniyo la cabsiiyey hadday niyeeyaan talaaqii oo nawaa mafcuulkay toos u qaadataa ay falyuuqicuuha ha ridaan talaaqa fa ina allaha samiicun caliim labadan aayadood ilaahay wuxuu kaga warramayaa xukunka iilaaga ayuu kaga warramaya ilaagu waa baab abwaabta fiqiga ka mid ah oo al-iilaa la yidhaahdo waa dhaarashada markaa reerka laga dhaarto yacnii oorida in loo dhowaado dhaarta laga dhaarto ayaa iilaa la yidhaahdaa waxaanay culammada badankoodu qabaan iilaagaasi wuxuu sugnaanayaa markuu afar bilood iyo wax ka badan ku dhaarto muddo afar bilood ka badan markuu dhaarto ayuu xukunkii iilaaga yeelanaya ee wixii afar bilood ka yar xukunkii iilaaga mubawabkee la yaqaano ma leh nebiguna sala allahu calayh wasalam wakhtiyada qaarkood intuu xaasaskiisa u cadhooday waa dhacday aalaa min nisaa'ihi shahran inuu xaasaskiisaba ka dhaartay bil ayaa dhacday bishii markuu ka dhaartay waa iskaga dheeraaday sagaal iyo labaatan habeen markay ahayd ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yimi xaasaskiisii xaasaskiisii markaasuu u yimi markaasuu dabeedna wuu yidhi bishu sagaal iyo labaatan waa noqotaa ninbaa ooridiisii ma furin isagaan furin buu wuxuu ku dhaartay weligaa kuu soo dhowaan maayo ama wuxuu ku dhaartay muddo ka badan afar bilood lix bilood ama shan bilood ama kada kuu soo dhowaan maayo agtaada soo mari maayo inta afarta bilood ka yar waa la yska sugayaa inuu ka soo noqdo iyo si kale ayaa la eegayaa afartaa bilood markay dhammaadaan waxaa la odhanayaa ima alfay'a wa ima atatliiq laba mid door qaado inaad ka soo laabato iyo inaad furto labadaa kala dooro yacani waa lagu khasbayaa talaaqa oo gabadha markaa furina maayo xaqeedana marin maayo dee ma suuragal aha xuquuq bay leedahay marka waxaa la odhanayaa labadaa mid qaado labadaa mid yeel baa la odhanaya hadday ka soo noqdaan waa nin iyo xaaskiisii dhib dambe ma jirto hadduu ka soo noqon waayo waxaa lagu ilsaaminayaa oo qaadigu ku ilsaaminayaa hadduu yeeli waayona dee uu xidhayaaba inuu furo waa ilzaami culamada qaarkood waxaabay leeyihiin hadduu ka soo noqon waayo intaasay ku furmaysaa oo iqaac kale umaba baahnaba taqdiirka falyuuqicuuhu markaa culamadaasi qadari maayaane waxay leeyihiin wa in cazamuu talaaqa hadday talaaq go'aansadaan fa ina allaha samiicun caliim ilaahay waa maqal badan yahay waana cilmi badan yahay marka waxa weeye niyadoodaas ay niyeeyeen calaamadna ay u tahay inay ka soo laaban waayeen iyadoo afartii bilood dhammaadeen intaasaabay ku furantay wax isu hayaa ma jiro laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay in lagama maarmaan ay tahay inuu furo waana sida jamac badan oo saxaabadaa laga soo wariyey oo ay odhan jireen waa la xabisayaa ilaa uu ka furaayo waa sida jamac badan oo saxaabada laga soo wariyey bukhaari wuxuu soo wariyey can sulaymaan ibni yasaar qaala adraktu bidcata cashara min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam kulluhum yuuqifu lmuuli taabicigaasi waxa uu yidhi waxaan soo gaadhay dhowr iyo toban saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida oo dhammaantood ay xabisayaan ruuxa markaa dhaartay marka waxa weeye calaa kulli xaal sida saxdii waxay noqonaysaa in isaga la doorgeliyo la yidhahdo labadaa mid kala dooro hadduu dooran waayo oo uu ka soo noqon waayo furina waayana waa in la xabisaa waxaa kaloo laga qaadanayaa oo culammada qaarkood aayaddan ka ikhtibaaseen ilaa muddo afar bilooda inay dhici karto ooridu inay ninka ka adkaysato o ka sabirto laakiin sida khaalibka muddadaa wixii ka badan yacni dhibaatay ku tahay markaa sida afarta bilood loo xadidayna waa saas waxay soo naqliyaan qiso wakhtigii cumar ibnu khadaab ayaa nin jihaadkii loo diray markaa mudduu jihaadkii ku raagay markaasaa cumar habeenkii waa wareegi jiray oo dadka si xogogaa lagu noqdo ayuu u wareegi jiray oo xaafadaha iyo markaa waxaa meelahaa soo mari jiray dabeedna wuxuu maqlay gabadh geeraaraysa gabadhaasoo markaa leh hadal markaa macnihiisu yahay haddii waxa weeye ilaahay aanan ka baqayn yacni caawa sariirtani waa dhaqdhaqaaqi lahayd gabadha markaa gurigaas ayuu markaa dadkii kale weydiiyey waxaa lagu yidhi ninkii baa ka maqan wuxuu jiraa jihaadka mudda ayuu ka maqnaa ninkiibu war u diray wuxuu yidhi markaa kaalay soo noqo dumarkiibuu waraystay wuxuu markaa ku yidhi cumar muddada ay dumarku ka adkaysan karaan ninka waa intee in laeg intuu markaa waxa weeye inantiisiiya u diray ayuu yihi soo warayso dumarka oo bal hadda arrinkaas soo weydweydiiy dumar badan oo kala duwan markaasaa qaar yidhahdeen afar bilood qaar yidhahdeen lix bilood intaasay ku wareegeen afar bilood iyo lix bilood inta udhaxaysa dad wuxuu soo saaray cumar qaraar ku saabsan ninna inaanu reerkiisa ka maqnaanin afar bilood wax ka badan afar bilood wax ka badan inaanu ka maqnaano xataa jihaadka hadduu ku maqan yahay muddadaa wax ka badan inaanu ka maqnaan ayuu ku soo saaray markaa xukun allah wuxuu yidhi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu arbacati ashhur liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaayey min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranaayey yacnii inay u tagaan ka dhaaranayey mintu waxay tilmaamaysaa macno tabaacud ah oo ka fogaansha ah marka kaannahu in la yidhi yabcuduuna min nisaa'ihim mu'liina waxay ka dheeraanayaan dumarkooda xaalay dhaaranayaan wa ilaa aalaa waxay ku gudubtaa calaa laakiin macno bucdaa laga tilmaamaya tarabbusu arbacati ashhur afar bilood inay sugaan ayaa u sugnaaday fa in faa'uu hadday ka soo noqdaan raggaasi sidaa ku dhaartay fa inna allaha ilaahay ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay ay lahum iyaga waa u dembidhaaf badan yahay raxiimun waa u naxariis badan yahay ay bihim waxaa lahum iyo bihim loo qadarayaa waa raabit ku xidhaya jawaabu shardigii jawaabu shardigii waa raabit ku xidhaya ila jumla hadday jawaabu shardi dhacdo waa in markaa wixii ka horreeyey wax ku xidhayaa waa inay jiraan haddii kale ajnabay ka noqonaysaa oo dee jawaab uma noqon karto wa in casamuu talaaqa hadday niyeeyaan talaaqa ay falyuuqicuuhu ha ridaan talaaqa yacni tatliiq baa markaa loo baahan yahay inay markaa ridaan talaaqii fa ina allaha ilaahay samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaata quruu waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna waa suganayaan ay liyatarabasna ha sugtaan waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa amar buu dhacayaa bianfusihinna nafahooda ha la sugtaan halaasata quruu ay muddata halaasati quruu saddex caado ama saddex daahirnimo muddadeeda ha la sugtaan walaa yaxillu lahunna uma xalaal aha dumarkaas an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu fii arxaamihin maa khalaqa allaahu ay aladii khalaqahu allaahu ku ilaahay abuuray fii arxaamihinna urarkooda gudihiisa uu ku abuuray inay qariyaan xalaal uma aha ama dhiiggii caadada ah ama markaa ilma ah in kunna yu'minna billaahi walyawmi alaakhir in kunna hadday yihiin dumarkaasi yu'minna billaahi qaar rumaynaya ilaahay walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada a rumaynaya hadday yihiin falaa yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxamihin yaynay qarinin wuxuu ilaahay ilmogaleennadooda ku abuuray yaynay qarinin ee ha sheegaan wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa wa bucuulatuhunna raggoodii axaqu yagaa u xaq leh biraddihinna ceshashadooda ay soo ceshanayaan yaga ayaa u xaq leh ay xaqiiquuna fii daalika muddada ciddada intay ku sugan yihiin gudaheeda yaga ayaa u xaqle inay soo ceshadaan in araaduu islaaxa in araaduu hadday doonayaan islaaxan wax hagaajin hadday doonayaan yaga u xaqle inay soo ceshadaan dumarkooda muddada ay ciddada ku jiraan waxaa loo jeedaa waa kuwii la furay ee talaaqoodu rajci ahaa oo in la soo ceshadaa ay suuragal ahayd kuwaasay u xaq leeyihiin inay soo ceshadaan marka walmutallaqaadku hore waa caam wa bucuulatuhunnana waa khaasoo waxaa looga jeedaa mutallaqaadkii rajciyaadka ahabaa tan dambe damiirku u noqonaya ee cumuumkii uma wada noqonayo saas aawadeed bay culammada qaarkood taqdiir dhigeen oo yidhaahdeen mudaaf baa la qadarayaayo wa bucuulatuhunna ay wa bucuulatu rajciyaatihinna yacnii dumarka markaa mutallaqaadka ah kuwooda rajciyaadkee la soo ceshan karo ee raggoodiiba u xaq leh inay soo ceshadaan muddadaa ciddadaa gudaheeda hadday islaax uga jeedaan iyaga ayaa soo ceshan kara walahunna mihlu aladii calayhinna bilmacruuf walahunna dumarkii waxa u sugnaadoo u waajibay mihlu ladii kii wax la mida ayaa u sugnaaday calayhinna ay istaqarra calayhinna korkooda ku sugnaaday hadday dumarka yihiinoo ragga u waajibay kii wax la midoo xaqa ayaa yagana u sugnaadoo ragga ugu waajibay bilmacruuf xaalay macruuf ku dheehan yihiin ayuu markaa u waajibay bilmacruuf waxaa laga xaalayn karaa xagga dumarka iyo xagga ragga mid walba marka xaal ay yihiin musaaxibaatin lilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja walilrijaali raggii waxaa u sugnaaday calayhinna daraja calayhinna xaalay dumarka korkooda ku sugnaatay derajada soo socotaa derajatun dheeraad baa u sugnaaday oo xaq siyaada ah ayaa raggu leeyahay oo dumarka ku waajibsadoo ku leeyahay wallaahu ilaahay casiisun waa ka qaalibka gacan sarreeyo shay la midi aanu jirin xakiimun ee xikmadda badane shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dumarkii haddii la furo ciddada ay yeelanayaan baa ilaahay inoo sheegaya marka walmutallaqaatu waxay ka dhigan tahay wallaatii tulliqat waxaa soo gelaya dumarkii la furo oo dhan baa soo geliyay waa caam cumuumkaa takhsiisaad baa galoo waxbaa laga reebay saddex quruu salaasata quruu quruuga culammadu waa isku khilaafeen ma dhiigga caadada mise waa daahirnimada laga daahirka noqdo dhiigga caadada laba qowl baa ku jira madaahibtuna waa ku kala duwan yihiin saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam hore isugu khilaafay caaisha waxaa laga soo wariyey kayrkeedba iyo cid kaloo saxaabada ka midaba inay yidhaahdeen salaasata quruu waa salaasatu athaar waa saddex daahirnimo saddex goor inay gabadhu caadada ka daahir noqoto ayaa looga jeeda waana sida imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo riwaaya can imaam axmed ay qaateen saxaabada qaarkoodna waxay mareen salaasata quruu in loo jeedo saddex xayd in loo jeedo saddex caado waana sida abuu xaniife iyo riwaaya can imaam axmed sidaa ay markaa qabto weeye culamo kalena ay markaa mareen markaa dumarka saddexdaa caado ama saddexdaa daahirnimo ku ciddo tirsanaya wa'yo cumuumka aayadda waxa galay oo macnaha guud ay sheegayso takhsiis baa galo waxaa laga reebay qaar kow waxaa laga reebay gabadhii la meheriyey oo ninku yadaanu u dhowaanin uu talaaqay oo furay gabadhaas iyadu ciddo ma leh aayaddii suuratulaxsaab baa ka reebtay idaa nakaxtum almu'minaati summa tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha yacanii ilaahay wuxuu inoo sheegay idaa nakaxtumu lmu'minaati summa tallaqtumuuhunna dumarkii mu'minaadka haddaad guursataan ragow oo dabeedna aad talaaqdaan oo furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkaan taabannin ka hor oo u dhowaanin ayaad talaaqdeen famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha wax cidda oo ay tirsanaysaa ma jirto isla marka sidaa loo furo ayaa markiiba nin kale lagu meherin karaa cidda ma leh hadda taa kala mid ma aha gabadhii laga dhintay oo orida haddii la- gabadha la meheriyo oo iyadoo ninkii aanu u dhowaan uu dhinto oo geeriyi ku timaaddo waa sawjo laga dhintay cidday leedahay ixdaadkii bay samaynaysaa wixii markaa sawjo laga dhintay leedaho oo dhan bay leedahay ee tan la yidhi ciddo ma laha summa tallaqtumuuhunna waa in la talaaqay yadaan loo dhowaan taasaan wax cidda a yeelanay taa waa laga reebay kowdhi mid labaad waa laga reebo waxaa laga reebay kuwii uurka lahaana waa laga reebay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurka u saaxiibka ahaa iyaguna muddaday ku cadadbaxayaan muddaday ku ciddo baxayaan waa inay uurka dhigaan ha dhowaato ama ha dheeraato hadduu markuu sidaa u talaaqo isla markiiba ay umusho daqiiqado yar dabadeed way cadad baxday wax rajaco ah oo markaa imanaysaa ma jirto haddii muddadu dheeraatana waa saas si la-eg hadday uur leedahay cadadbaxeedu wuxuu ku xidhan yahay inay uur ka dhigto taana waa laga reebay laba qoloo kale iyagana waa laga reebayoo tii caadaduba ka tagtay ee ka quusatay iyo tii weliba aan caadada gaadhinoo caadaba helin wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna salaasatu ashhurin wallaa'i lam yaxidn aayaddii suuratu talaaq ayaa labadaana sheegtay oo saddex bilood bay ciddo tirsanayaan kuwaasina waa tii caadaduba ka tagto da'dii caadadaba waa dhaaftay oo caadadii markaa waa ka quusatay haddaynay caadadii ka quusan oo da'dii caadada lagu heli jiray ay ku sugan tahay oo caadadii ay sabab u yaro baaqatay ama cillo ku yaro sugan oo xanuun ah ama nuujin ay ilma nuujinayso way sugaysaayo intay gaadhuun bay ku xidhantay lama odhanaayo saddex bilood bay ku cadadbaxaysaa oo gabadhan dee caadadii kama tegin ilmay jaqsanaysaa ilmaha markay nuujinayaan dumarkaan caadada ku helin baynay ka mid tahay dee way sugaysaayo goortay caado hesho laba sanana ha qaadatee ayuunbaa loo tirinayaa salaasata quruu loo tirinaya oo yaa isa maaha dee kamay quusan way rajaynaysaa caadadii inay hesho marka ma soo gelayso wallaahi iyo isna min almaxiidi soo geli mayso masaladu inay kugu qalloocan waxaa la mid ah haddii gabadha markaa xanuun ku dhacay oo xanuunkaasi caadadii habsaamiyey laakiin weli da'dii caadada lagu helayey ay ku sugan tahay oo caadadii rajaynayso markaa lafteeda ee ma ciddo tirsanayso saddexda bilood ee waa inay caadadii baxnaanisaa bay noqonaysa waa haddii sabab la garanayo caadadu ku tagtay ama xanuuna ama irdaaca sabab aan la garanayn hadday caadadu ku tagtay qudheeda culammadu waa ka hadlaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen lix bilood bay yidhahdeen mise sagaal bilood baa la baxnaaninayaa intaa hadday caadadu ku iman weydo markaa dabadeed bay saddex bilood tirsanaysa waa yahay imise qolo haysaan afar qolo ulaatulaxmaalku waa qaar kuwii aan loo dhowaane dabeedna la furayna iyaguna waa qolo labadan qole iyaguna israacee saddexda bilood tirsanaya wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaasatu ashhurin wallaahi lam yaxidn waa laba qolo waxay isku noqdeen afar bay isku noqdeen waxaa soo raaca addoontii ninkii addoon qabay ciddadeedu lama mid aha ciddada gabadha xorta ah lama mid aha ee waxaydataan waa laba caado inay hesho bayanoo ku cidda baxays intaasoo qolaa cumuumka aayadda ka baxday salaasata quruu haddaba la yidhi tirsada dumarkii waa inay sugtaan oo nafahooda la sugtaan salaasata quruu ahlucilmigu labada qowl ay sheegeen waa innaga tilmaannay waa saddex goor inay caadada helaan oo ka daahir noqdaan miya mise waa saddex goor inay caadada helaan keliya gabadhana marka la furaayo iyadoo daahira oo aan caado qabin waa in la furaa oo weliba daahirnimada aan loogu tegin sida xadiiskii cabdulaahi bni cumar ku saabsanaa uu sheegayay cabdulaahi bni cumar ayaa wuxuu furay ooridiisii iyadoo caado qabta ayuu furay iyadoo caado qabta ayuu furay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yihi cumar bnu khataab amra oo ha soo ceshado yacni gabadhaa uu furay amra oo ha soo ceshado oo markuu soo ceshado ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonayso summa taxiida dabeedna ay caado haddana ka helayso dabeedna haddana ay ka daahir noqonayso inuu furaa ina hadday u muuqato markaa ha furo isagoo aan taabannin haddii kalena ha haysto fa tilka alciddatu alatii amara allahu an tutallaqa laha annisaa taasi waa ciddadii dumarka lagu furaayey ciddadii dumarka lagu furayey taas weeye marka xadiiskaasi wuxuu ku tusinayaa saxiixuu ku sugan yahaye in oorida marka la furaayo iyadoo daahira oo aan caado qabin in la furo yacnii ma bannaana iyadoo ooridii ay caado qabto in la furaa ma bannaana mar labaadkana iyadoo daahiro marka la furayo lafteeda daahirnimada waa inaan loogu tegin oo markay caadadii ka daahir noqotay yadaan loo dhowaanin waa in la furaa xadiiskaa culammada qaarkood waxay ka daliishadeen aqraadu inay noqonayso xaydka inay noqonaysay ka deliishadeen oo waxay yidhaahdeen fa tilka alciddatu alatii yutallaqu laha annisaa'u laamkan waxaa looga jeedaa inay istiqbaalaysa ayaa laga tilmaamaya fatalliquuhunna liciddatihinna bay la mid tahay fatalliquuhunna liciddatihinna fii suurati atalaaq markuu ilaahay yidhi waxaa looga jeedaa ciddadoodii iyagoo soo qaabilaya fura ciddada la soo qaabilayaana waxay noqonaysaa markaa xaydkii buu noqonaya caadadii ayuu noqonaya marka horena erayga qur'i ama qar'i waa mushtarakoo labada macnoba waa loo isticmaalaa oo dhiigga caadada qar'i waa la yidhaahdaa daahirnimada laga daahirka noqdana qar'i waa la yidhahdaa labada mid walba waa lagu itlaaqa mufradkeedana qaafku inuu kordhigan yahay iyo inuu godan yahaa labaduba ku bannaan yihin jamaceedana qar'i markay tahay waxaa lagu jamciyaa quruu ayaa lagu jamciyaa waa jamcu kasro qur'i markay too qaafku godan yahayna aqraa' baa lagu jamciyaa waa juz'un ajzaa quflun aqfaal noocaasoo kale weeye tadacu asalaata ayaama aqraa'iha yacni markii mustaxaadada nebigu sheegaayay sala allahu alayh wasalam xadiiska culammada qaarkood taxsiiniyaan wuxuu tilmaamayey salaaddii bay ka tegaysaa ayaamaha markaa caadada ay ku sugan tahay ayaama aqraa'iha waxaa loo jeedaa maalmaha caadada ay ku sugan tahay marka xadiiskaasaa culammada qaarkood u soo qaateenoo waxay yidhaahdeen sida xadiiska halkaasba loogu sheegay aqraada in looga jeedo caadooyinkii in looga jeedo ayaa waxa weeye halkanna lagu fasiraya laakiin calaa kulli xaal kaas wuxuu tilmaamayaa uun in macnaha loo isticmaalo ayuu tilmaamaya xadiiskan culamada qaarkood waxay u deliishadeen laftiisa hore aynu sheegnay saddexda in looga jeedo salaasata quruu daahirnimada in looga jeedo oo waxay yidhaahdeen dee markan caadada way ku sugnayd iyadoo caadadii ku sugan ayaa haddana furitaankii markaa la yidhi celiya muruhu falyuraajicha ha ceshado marka waxay tilmaamaysaa in caadada aan loo jeedina daahirnimada marka ay tahay alcallaama maxamed alamin ashinqiidi macnaha noocaasuu ku nuxnuxsanayaa uuna odhanayaa xadiiskani mas'alada waa ku cad yahay insaan looga jeedo marka wuxuu arjaxayaa qowlka ku saabsan saddexda in looga jeedo salaasata quruu daahirnimada in looga jeedo ayaa raajaxsan buu odhanaya adaaulbayaanku aad ugu niqaashaya masalada taa kaga hadlaya calaa kulli xaal culamada qaarkoodba markaa xadiiskan waa deliishada labada culamo marka waxaweye kuwa odhanaya xaydka iyo kuwa odhanaya daahirnimada kuwa xaydka odhanaya waxay u deliishanayaan waxay leeyihiin laamka istiqbaal ah fa tilka alciddatu alatii amara allaahu an tutallaqa laha nisaa laha culammada kalena waxay leeyihiin maya laamku istiqbaal maahay waa tawqiit ee waxaa looga jeedaa ay cindaha wakhtigaasna waxay noqonaysaa daahirnimo markaa in lagu jiro marka ikhtilaafka laamka macnihiisa laysku khilaafay ma istiqbaal baa looga jeedaa in la soo qaabilayo mise waxaa looga jeedaa cindinimaa looga jeedaayo waa wakhtiga aqimi salaata liduluuki shamsi ay cinda duluuki shamsi labada iimuu markaa u dhacaya almuhim wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihinna in kunna yu'minna billahi walyowmi alaakhir yacni xalaal uma aha dumarkii inay qariyaan wuxuu ilaahay ilmogeleennadooda ku abuuray oo ama caado ah oo ay yidhaahdaan caadadii ma helin ama uur ah oo ay yidhahdaan uur ma lihi ama uur baan markaa leeyahay yacni taas inay ka been sheegaan mid xalaal u ah maa inay ka been sheegaan mid u bannaan maa culamada qaarkoodna weladkay ku fasireen maa khalaqa allahu fii arxaamihinna culamada qaarna xaydkay ku fasireen bacdina labadaba waa kulmiyeen cumuumkaana fiican masalada kale ilaahay inoo sheegaya waxay tahay dumarkii dalaaqooda in la ceshadaa ay dhici karayso rajciyaadka ahaa ragga u xaqle inay soo ceshadaan haddii ay islaax uga jeedaan oo way ceshan karaan axaqu culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ismu tafdiilku halkan baabkiisi ma aho yaga u xaqnimo badan oo hayrkood uga xaqnimo badan ma aha waayo cid kale xaq uma laha inay ceshato marka cid ay arrinkaasi ka dhaxeeyo la odhanayo yaga uga xaqnimo badan ceshigaa meesha ma taallo marka xaqiiquunay noqonaysaayo ismu faacil baa loo fasiraya mufasiriin badane saasay mareen bacdi culammada ka midii waxay aan dhib male in tafdiilka baabkiisii loo fasiro laakiin looma jeedo wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa ay min ghayrihim ee waxaa loo jeedaa yacnii min aswaajihin yacni yaga uga xaqnimo badan dumarkooda ceshiga oo waxaa laga fadilayaa waa xaggii zawjaday inay uga xaqnimo badan yihiin ceshinta ay ceshanayaan marka tafdiilkana markaa baabkiisii buu noqonaya calaa kulli xaal dalaaqa iyo dee ceshiga mid walba waxaa leh markaa zawjka ayaa leh ninka ayaa leh ooridiyadii isma furi karto dalaaqii wuxuu gacanta ugu jiraa dee ninka waayo xuquuq dheeraaduu leeyahay maadaama uu xuquuq dheeraada leeyahay dalaaqii saasaan labadooda looga dhaxaysiin oo aan loo odhan labada kii doonaa furitaankii samayn kara aan loo odhan waayo waxaa laynoo soo sheegay dee inay markaa beeroo kale ka dhigan yihiin nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum dee beerna hadduu markaa ruux u arko inay saalix u tahay beertan inuu fashana waa falanayaa hadduu arko munaasib inaanay u ahayn beertan inuu fashana dee waa iska daynayaa cidi kuma ijbaarayso cid ku khasbaysaa ma jirto haddii gacanta markaa talaaqa loo gelin lahaa ooridana dee umuruhu ma hagaageen waayo ninku iyadoo gabadhu karaahiyaysanaysaa dhici karta inuu ka ilmo dhalo laakiin ooridu dee ma ilmo dhali karto iyadoo ninku nacaayo aanu markaa rabin marka labadii arrin waa kala duwan yihin marka ceshigiina talaaqu mar hadduu rajci yahay ninkuu gacanta ugu jiraa shardi ma aha marka raajacsanayo inay yadu ku raalli noqoto oggolaataa shardi ma aha marka tafaasiirtu ay odhanayaano jalaalaynkaba waa idinku taallaa walow abayna ninka ayaa u xaq leh inuu ceshado oorida habaddiidaan dumarkube waayo axkaamihii ooriday markaa wax ka mida leedahay oo weli cismadii guur kuma wada guurin mar hadduu talaaqu rajci yahay talaaqu noocaa la ceshan kara mar hadduu yahay intay ciddada ku jirto axkaamaha qaarkood oori bay la mid tahay saas aawadee haddii labadooda mid dhinto iyadoo gabadhii talaaqaas la raajacsan karo la furay aynay cadad bixin ayaa labadii mid dhintay oo geeriyii u timi dhaxalkii buu isu soo taagayaa kii kaloo wuxuu ku dhaxlayaa hadduu ninku markaa soo hadhana inuu zawj yahay buu ku dhaxlayaa haddayadu soo hadhana inay zawjo ama oori tahay ku dhaxlaysaa marka axkaamaha qaarkood dee waxay la mid tahay ooridii ilaa fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen xataa markaa waxa weeye ceshigii waxaabuu ku dhici karaa galmada lafteedu ku dhici karaa inuu u galmoodo hadduu markaa inuu raajacsanayo u niyoodo yacni iyadoo uu furay ayaa sharcigu wuxuu ogolyahay gurigii inay wada joogaan dalaaqu mar hadduu rajci yahay inay gurigii wada joogaan ayaa u furan laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina waata ilaahay ku sheegay aayaddii suuratu talaaq ha ka saarina guryahooda yaguna yaynay ka bixin inay faaxisho cad la yimaadaan mooyaane si kale ha uga saarina faaxishada culamada qaar zinay ku fasireen culamada qaar afxumo markaa reerkii aanu la noolaan karin oo ay markaa dee waxa weeye caayayso oo ay asalcaayayso oo ay afxumo markaa la imanayso aan lala joogi karin bay markaa ku fasireen yacni afxumo iyo cay waxyaalaha noocaasa calaa kulli xaal inay soo wada gelayaan baa saxan marka dee xaaladdaa ay wada nool yihiin ee gurigii wada joogaan waxaa markaa looga jeedaa inay markaa bal isbeddel u yimaaddo laa tadri lacalla allaha yuxdisu bacda daalika amra ayuu ilaahay aayadda ku khatimay marka xaalka caynkaasa si ugama xijaabanayso sida ragga ajaanibta ay uga xijaabanayso oo jidhkeeda wax ka mida dee waa arki karaa oo waxyaalaha markaa dhici karto in markaa nawcan maa isbeddelkii ay keensato marka raajacsiga uu soo raajacsanayo kuma xidhna oggolaansheeda kuma xidhna marka hadday tidhahdo anigu ma oggoli waxba laga soo qaadi maayo diidmaday diidday waxba laga soo qaadi maayo waa nin iyo xaaskiisii oo ishaya saasunbay noqonaysa wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa in araaduu islaaxa waxaa laga qaadanaya dhibis inaan loo soo ceshan ee haddii hagaajin iyo wanaag la doonaayo la soo ceshado laakiin haddii kale oo aan islaax la rabin inaan la soo ceshan ayna u bannaanayna inuu soo ceshado wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa xuquuqda ninka iyo ooridu isku leeyihiin ayuu ilaahay inoo sheegaya oo dumarkii waxay ku leeyihiin ragga xuquuq bay ku leeyihiin oo si wanaagsan inay ula dhaqmaan ayay ku leeyihiin walahunna mislu aladii calayhinna bilmacruuf oo ruux waliba inuu ka kale si wanaagsan ula dhaqmo mucaasharo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan oo kula dhaqmo ayaa waajib ku yahay xuquuqaha qaarkood waa wadaagaan xuquuqaha qaarkoodna mid baa la gaar ah waxaa jira xuquuq mushtaraka oo ay wadaagaan oo labadaba ka dhaxeeya waa alcushratu alxasana waa mucaamalo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan in lagu wada dhaqmo laysu dulqaato laysu sabro akhlaaq wanaagsan lagu wada dhaqmo weji furan hadal debacsan yacni waxa weye dhaqan wanaagsan lagu dhaqmo taasi waxa weeye waa mid labadoodaba ka dhaxaysa oo mid walba laga rabo inuu ka kale ula yimaado wixii markaa dhibe uu dareemana intii uu dul qaadan karo markaa ruux waliba uu dul qaato kollayba dee dhibi waa imanaysaayoo laba ruux oo laga yaabo hadday doonaan inay kala dabiicad yihiin ayaa markaa dhici karta inay kulmaan oo guri isugu yimaadaan marka ta'aqlum inay sameeyaan oo markaa ay isu dulqaataanoo yacni dulqaad la yimaadaan iyo sabir oo isdabeecad bartaan oo isu sabraan oo waxa wax looga jeediyo waxaan looga jeedin ay kala gartaan oo kala aqoonsadaan tan noocaasa ayaa markaa muhim ah ee inuu ruux waliba yidhaahdo anigu sidaan markaa dabeecaddaydu tahay adigu noqo yacni waxa weeye tan noocaasi dee cushradii fiicnayd ma aha dhaqanka wanaagsan in la iskula dhaqmayo waxa soo gelaya dulqaadadka iyo sabirka ayaa soo gelaya iyo fahamka ruuxa kale dabeecaddiisa la fahmo oo dee khalqi ahaan dabeecaddiisu hadday saas tahay wixii looga naseexayn karo ha looga naseexeeyo laakiin intii la wadi karee loogu dulqaadan karo in mid waliba ka kale uu wado ugu dulqaato oo maslaxaddiiyo wanaagga uu ka eego nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar waxauu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam nin muumini gabadh muuminada cadho uu u cadhooday yaanu uga tegin hadduu dabeecad ku nacay mid kaluu kaga raalli noqonayaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa saas aawadeed wanaagga waa inuu eegaa yacni waa inaanu eeginoo keliya yacni xagga markaa qaladka markaa u muuqday ee waa inuu markaa xagga wanaaggana eegaa taas yadaa waa inuu u dulqaataa ruuxa kalena saas in la eg baa saaran ahlu jannahoo dee dadka ugu wanaagsan maxaa ilaahay u shardiyey jannadii mayna dadku wada mudh yihiinoo wada xasanaad yihiinoo wada wanaag yihiinoo wax sayii'e dembiba ka dhicin miya maya taa looma shardin waxaa loo shardiyey uun inuu xasanaadkiisu fara badan yihiin faman saqulat mawaasiinuh fa huwa fii ciishatin raadiya inay mawaasiinta khayrku ay miisaan badan tahay uunbaa laga eegay haddii miisaannada khayrku uu fara badan yaho miisaan badan yahay oo sayi'aadkiiyo xumaanihii ka miisaan badan yahay nolol raalli ahaansho u saaxiibuu ku sugan yahay baa ilahay yidhi marka ruuxu marka hadduu ka kale qalad ka arko inuu yidhaahdo naf ma leh oo wanaaggiisina uu inkiro dee ta noocaasi waxay noqonaysaa mid qalada weeye waa midaan sax ahayn marka xuquuqda qaarkood waa xuquuq mushtaraka xuquuqda qaarkoodna waa xuquuq markaa mid u gaar ah oo haddii laga eego meherkii haddii laga eego masruufkii hadday laga eego mariinkii mid walba wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay ooridii waa inuu masruufaa waa inuu mariimaa oo waxay xidhanaysa siiyaa waa inuu meherkii isagu bixiyaa qawaamada waxyaalaha ay ku mutaysteen raggu ayay ka mid tahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim yacnii raggu inay markaa mas-uuliyadda leeyihiin oo iyagu maamulayaan ayuu ilaahay sheegay dumarka ragga ayaa maamulka leh oo qawaamada leh oo amarka leh maxay ku yeesheen laba shay bay ku yeesheen mid waa khalqi oo waa sida uu ilaahay u abuuray abuurka ragga iyo abuurka dumarku dee isku mid ma aha marka sidaas aawadeed yacnii khalqi ahaan tafdiilka uu ilaahay fadilay ragga jumle ahaan taas waa ku mutaysteen mid labaadna waa ku mutaysteenoo infaaqa ay masruufayaan ee mariimayaan ee meherka bixinayaan oo iyagii xoolihii iyagay saaran tahay inay wax bixiyaan yacni markaa iyaga ayay saaran tahay saas aawadeed ninku hadduu waayo ooridii wuxuu ku masruufa hadduu waayo xaalka caynkaasa culammadu waxay yidhaahdeen fasakh baa imanaya hadday gabadhu ku sabri weydo ay tidhaahdo ninkan ama hay masruufo ama hay sii daayo hadday u dulqaadato cidi ka soo jiidi mayso laakiin haddii ay ku sabri weydo waxay noqonaysaa markaa waa inuu ama dee furaa ama waa inuu masruufa marka waxaa imanaysa in waxa weeye xataa hadduu furi waayo in laga fasakho ayaa imanaysa marka xuquuqdaas dumarkaa waajibsaday oo yeeshay oo ragga ayaana lagu leeyahay ee xoolahaasi saaran yihiin mariinka iyo masruufka iyo meherka mid waliba xuquuqaha qaarkoodna ragga ayaa markaa leh oo dumarka markaa ku waajibsaday xuquuqaha waxaa ka mid a taacada mas-uuliyaddii iyo amarkii waxa leh ragga ayaa leh waa kaa ilaahay yidhi walilrijaali calayhinna daraja raggii waxaa u sugnaaday dumarka korkooda derajo ay ka leeyihiin dumarkii aayadda kalena allah wuxuu ku sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa yagaa maamulaya aayad kale ilaahay wuxuu ku sheegay kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni markaa dumarkii inay yihiin taxta amri rijaal amarka ragga inay ku hoos jiraan ayaa aayaddaa kalena ay sheegaysa saas aawadeed ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam oo yidhi laa yenbagii an yasjuda axadun liaxad yacni nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam uma bannaana in ruuxna ruux kale u sujuuda uma bannaana walow kuntu aamiran an yasjuda axadun liaxad la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha licudami xaqihi calayha waa xadiis saabitoo nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam haddaan ahaan lahaa mid amraaya ma ihiye in ruux ruux kale u sujuudo haddaan amri lahaa oorida waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo ayaan amri lahaa xaqa uu ku leeyahay weynaanta u wen yahay daraaddeed laakiin waxaanan amraynba marka hore in markaa ruux ruux kale u sujuudo ayaanan amrayn marka taas waxaa laga qaadanayaa weynaanshaha xaqa uu ninku ku leeyahay ooridiisa inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya xadiis kale nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam gabadh ayuu wuxuu ku yidhi ma nin baad leedahay mise malihid markaasay waxay tihi nin baan leeyahay markaasee nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam undurii ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa naaruk waxaad eegtaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam meeshaad ka joogto eeg waayo jannadaadii iyo naartaadii weeye bimacnaa wuxuu ka dhigan yahay jannadaadii iyo naartaadii ama jannaad ku geli ama naar baad ku geli saasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxay ku tusinaysaa weynaanshaha xaqa uu ninku ku leeyahay ooridiisa siduu u weyn yahay ayuu markaa ku tilmaamaya axaadiis iyo adillo badan baa ku soo aroortay mawduucaas oo aad iyo aad marka uga warramaysa haddii waxa weeye gabadhii ay noqoto ninkii mid ateecda xaqii ilaahayna gudatana dee nebigu wuxuu u ballanqaaday sala allahu alayh wasalam janno oo waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha dkhulii min ayi abwaabi iljannati sha'at yacnii ooridu hadday markaa shanteeda salaadood tukato oo bisheeda soonto oo xubinteeda taranka ay dhowrto oo ilaaliso zina ka ilaaliso oo ninkeedana ay ateecdo yacni waxaa loo jeedaa wixii dembi aan ahayn ay ku ateecdo dembi in cidnaba lagu ateeca ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yacnii laguma ateeco makhluuq caasiyitaanka ilaaha khaaliqa la caasiyayo laakiin wixii aan macsi ahayn oo dembi ahayn waa in lagu ateecaa waa in lagu ateecaa waajibna waay ku tahay inay ku ateecdo daacadaasi kuma gaarho keliya firaashka waa wax kastuu amro oo aan dembi ahayn waajib waxa ku ah ooridu inay ateecdo ayaa waajib ku ah haddii kale waa dembaabayse yacni waxaa lagu yidhaahdaa udkhulii min ayi abwaabi iljannati shaa'at gal baa lagu yidhaahdaa albaabada jannada kaa doonta ka gal xadiiskaasina waa xadiis saabit oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan calaa kulli xaal axaadiis badan baa mawduuca ku soo aroortay marka xuquuqaha qaarkood yacni waxaa la gaara mid ahaan xuquuqda qaarkoodna waa miday wadaagayaan wey aayaddanna waa laynoogu sheegay walilrijaali calayhinna daraja marka waxabay lama simin in waxa weeye raggu ay mudnaanshaha leeyihiin ayaa la sheegay sidaa aayaadka kaleba markaa qawaamada iyo yacni taxta cabdayni iyo laynoogu sheegay ayaa tanna laga qaadanaya axaadiistaasina ay sheegayso wa ataacat zawjaha allah wuxuu yidhi waalmutallaqaatu dumarkii la furay yatarabbasna waa suganayaan bianfusihinna nafahooday la suganayaan oo la jiraalinayaan salaasata quruu ay muddata salaasati quruu yacni saddex caado ama saddex daahirnimo muddadeeda ayay markaa suganayaan walaa yaxillu lahunna uma xalaal aha an yaktumna uma xalaalaha dumarku inay qariyaan maa khalaqa allaahu ay aladii kii khalaqahu allaahu ilaahay abuuray fii arxaamihinna ilmagaleennadooda uu ku abuuray inay qariyaan uma xalaal aha oo ama ilma ah ama caado ah in kunna hadday ahaadeen yu'minna qaar rumaynaya billaahi ilaahay rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana rumaynaya yacni yaynay qarinin yacni uma xalaal ahe yaynay qarin wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika wa bucuulatuhunna yacnii raggoodii dumarka mutallaqaadkee la furaya talaaqoodu rajciga yahay ee la soo ceshan karo raggii qabi jiray axaqu yagaa u xaq leh biraddihinna ceshiga ay soo ceshanayaan yagaa u xaq leh fii daalika muddadaa gudaheeda inay ku soo ceshadaan ciddada ah yaga ayaa u xaq leh ama yaga u xaqnimo badan qowlka kale oo dumarka uga xaqnimo badan sidaas aawadeed markay iskhilaafaan ninkaa la qaalib yeelayaa oo ceshigiisii la socodsiinayaa in araaduu haddii ay doonaan islaaxan wax hagaajin ay doonaan celinta ay soo ceshanayaan iyagaa u xaq leh inay raggu soo ceshadaan muddaday ciddada ku sugan yihiin waa kuwii markaa rajciga u talaaqoodu ahaa walahunna dumarkii waxaa u sugnaadoo u waajibay oo bimacnaa ragga korkooda ugu waajibaa loo jeedaa misluladii kii wax la mida calayhinna ay istaqarra calayhinna dumarka korkooda ku sugnaaday bilmacruufi xaalay macruuf ku dheehan yihiin ayuu markaa u sugnaadoo u waajibay xaalay macruuf ku dheehan yihiin ayuu u sugnaadoo u waajibay ama korkooda wuxuu ku sugnaaday bilmacruufi xaalay ku dheehan yihiin marka waxaa laga tilmaamayaa cishrada wanaagsan iyo macaamilka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan inay markaa u waajibayso waxaa laga soo naqliyey cabdullahi ibnu cabbaas inuu yidhi innii uxibbu an atasayana limra'atii kamaa uxibbu an tatasayana lii yacnii waxaan jeclahay ooridayda inaan isu qurxiyo sidaan u jeclahayba yadu inay isu kay qurxiso ayaan aniga laftayduna inaan isu qurxiyaan u jeclahay buuri waayo allah wuxuu yidhi walahunna mislu ladii calayhinna bilmacruuf aayaddaas u ka daliishaday mufasiriintu waxay leeyihiin xuquuqahoo dhan ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa ijmaalan nooca xuquuqda guud ahaan cishrada wanaagsan iyo ashyaada inay waxa weeye iyaguna markaa kala mid yihiin wa ilaa xuquuqihii way kala duwan yihiin oo waxa weeye haddii markaa dee ooridii ay raashinkii kariso kutubaha tafaasiirta qaarkood masaladay qorayaan hadday ooridii raashinkii kariso oo dharkii maydho lama odhanaayo ninkuna sidaas si leeg inuu u yeelaa waajib bay ku tahay oo markiisa raashinka uu kariyo dharkana inuu u maydhaa waajib bay ku taho aayadda igu daliila la odhan maayo waxaa la odhanaya waa xuquuqihii kala duwanaan markaa weeyi yacni kaasaa la odhanaya waa jiraan marka waxaa madhabaha qaarkood oo qaba in waxaweeye dumarka aanay saarayn khidmada dheeraadka ah ama raashin karinta ama dharmaydhista ama guri ka shaqaynta waxyaalaha noocaasi in aynay saarayn culamada qaarkood oo sidaa yacni qabaa waa jiraan yacni sida madhabta maalikiyada iyo sidaas markaa waa qabaan inan baa wuxuu guursaday soomaaliya gabadh markaa waxa weeye muritaaniyaduu guursaday shanaaqidada iyo dee cilmi lagu sheega iyobuu maqlay markaasuu wuxuu is yidhi dee waxaad guursataa gabadh shinqiidyadoo dee cilmi markaa badan oo aqoon leh guurso markuu guursaday ayuu wuxuu ka doonay dee sidii dumarka soomaaliyeed u shaqayn jireen oo kale inay u shaqayso markaasay ku tihi maa lihaada khuliqtu kaas layma abuurin yaa waxyaalaha aad sheegayso wax lay abuuray maaha dee waxay ku dambeeyeen guurkii inuu burburay oo sidii uu kasii daayey calaa kulli xaal mas'alada noocaasi waa mas'ale culammadu isku khilaafsan yihiin laakiin saxiixu waxay tahay in waxa weeye daacada la amrayo ooridu inay ninka ku ateecdaa dee waxa weeye waa caam kuma gaaraho keliya firaashka kuma gaar aha waa ataacat zawjaha baa nebigu sala allahu alayh wasallam itlaaqay cishrada wanaagsanna waxaa ka mid a dee waxa weeye shaqadan marka ay u shaqaynaysaa waa ka mid dumarkii saxaabaduna waa si- waa shaqayn jireen xataa waxa weeye qaarkood waxay ka shaqayn jireen shaqo guriga ka baxsan bay uga shaqayn jireen oo imra'atu zubayr ilaa beertay markaysa waxay la fali jirtay yacni ninkeeda oo shaqada beerta ay soo qaban jirtay oo yacni waxa weeye eh, shaqo xataa gurigii ka baxsaana ay la qaban jirtay marka sheekh albaani wuxuu kaga hadlayaa masalada kitaabkiisa aadaabu zifaafka waxaanu marka aad u radinayaa oo uu caddaynayaa qowlkaas odhanaya madaahibta qaarkood ay qabaan madhab almaalikiya masalan eh, ay qabto inaan khidma dumarka saarayn inuu yahay qowl aan sax ahayn culamo hore hore u radiyena waa jiraan ibnuqayim wakhayru marka cumuumaadka adilada ayaa calaa kulli xaal u daliilo ah in waxa weeye taasi ay markaa aynay ahayn eh, mid eh, la odhanayo yacni dumarkii ma saaran marka inaan la odhanayn laakiin waxay ku saarantahay bilmacruuf karaankeedu intuu yahay waxaynay kari karin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay ku kallifi maayo waxaynay awoodi karin laakiin qadra taaqatiha bilmacruuf inay ku samaysaa waxay noqonaysaa yacni waxa weye mid saaran bay noqonaysaa laakiin haddii ay dee noqoto sida marka waxa weeye dadka yurub iyo hadda ku koray ee dee waxa weeye markaa ninka markaa laga yaabo inay qaarkood ku yidhaahdaan shaqadu waa inaga dhaxaysaa adna maalintaada waxa weeye dee waxaad gelaysaa kejinka yacni shaqada nooc walba waad qabanaysa anna maalinteedaan qabanaya waxbaynu isku darsannay marka waxa weye waa simannahay dee ta noocaasi wax saxa ma aha wax saxa ma aha in la yidhaahdo waxa weeye waa la siman yahay oo waxa weeye eh, kiil kastaan galaba waa inaad adna gashaa dee waxa weeye maxaa marka ay faa'iidaynaysaa waxyaalaha ziyaadada ee ragga la saaray beddelkeedu maxay tahay yacni masruufkii baa la saaray marinkii baa la saaray meherkii baa la saaray yacni waxa weeye qawaamadii iyo mas-uuliyaddii buu markaa leeyahay yacni markay caynkaa iyadaa tahay yacni waxa weeye ta noocaasa markaa maxaa markaa muqaabil markaa u noqonaya xaggii markaa ninka xagga markaa waxa weye ninka maxaa muqaabil u noqonaya marka waxa weeye calaa kulli xaal eh, cumuumaadka adilada waa ataacat zawjaha iyo cishrada markaysa waxaan yacni wanaagsan iyo adilada marka ay sheegayso ayaa laga qaadanaya walilrijaali calayhinna daraja walilrijaali raggii waxaa u sugnaaday calayhinna dumarka korkoodii xaaluu ku sugan yahay darajada soo socotaa darajatunbay sifo ka ahayd waa laga soo hormariyey nakiro haddii sifadeeda lasoo qadimana xaal bay faa'iidaysaa waxay noqotaa xaal darajatun darajo wallaahu ilaahay casiizun waa ka qaalibka gacan sarreeya xakiimun ee xikmada badan ee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigay aayaadkani kolley axkaam badan baa ku sugan marka kolley in la iska dul cararaana dad badani waxay aad u jecel yihiin inta aayaadka tarkiibka la saaro in saa looga socdo laakiin qur'aanka macnihiisii dee in la fahmaa loo baahan yahy culamada qaarkood waxay yidhahdeen aayaadka qaarkood axkaamo badan baa lagala baxaa boqolaal xukum bal ka warran aayad qur'aan oo culamada qaarkood ay yidhahdeen kun xukum baa aayaddaa lagala baxaa hadda waa aaya waaxida min kitaab illaah inta waxa weeye culamada qaarkood ay fadhiistaan bay odhan jireen bal hadda marka waxa weeye axkaamta aayaddan lagala baxo aan sardinno ya iyagaan kitaab bay egin markaasa axkaamtii laga istimbaadayo qur'aankii waxaa loogu talagalay waxaa loo soo dejiyey tadabbur in la fahmo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati si ay aayaadkiisa ugu tadaburaan oo ugu fiirsadaan baan u soo dejinna allah yidhi marka in la iska dul cararo maaha oo tafsiir aan qiraa'adii waxba dhaamin oo inta waxa weeye saa la ysu saaro oo laga yaabo marka waxa weeye tarkiibka bes alfaadda u insaas la ysu saaro deedna laga socdo wax alla wax looga jeeday iyo wax laga istimbaadaya iyo axkaam laga daliishanaya iyo aayaadka si loo kulminaya iyo axkaamaha markaa aayaadka sida loo soo qaadan kullu daalika aan la tilmaamin axaadiistii lama tilmaamin fasiraysa qur'aanka qur'aanka nebigaa bayaamiyey litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur'aankuna qur'aanka waa fasiraya axkaamo badan baa laga daliishanaya imkaayatulmaa'ida fi lwuduu culammadu waxay yidhahdeen alfa xukmin baa ku jira kun xukun baa aayaddaa ku jira bay yidhahdeen waa aayadda weysada ku saabsan ee suuratulmaa'ida alqaadi abubakar ibnualcarabi wuxuu soo naqlinayaa wuxuu odhanayaa jamaaco culamaa isu timi markaase waxay yidhahdeen waa bal aayaddan kunka xukume laga sheego aan maanta ka soo saarno inaynu gaadhsiinno waa fadhiisteen waa sardiyeen axkaamtii kaasaa laga qaadanaya halkaasaa laga istimbaadaya kaasaa laga qaadanaya aayaddana waa aragteen dee waxaweye aad uma dheera haddana kun xukun baa la yidhi marka waxay gaadhsiiyeen iyagu kooxdaa uu sheegaya culammada ah alqaadi abubakar ibnu carabi kitaabkiisa axkaamulqur'aanku ku sheegaya siddeed boqol iyo dheeraad xukun bay gaadhsiiyeen marka waxa weeye qur'aanka macaanidiisa in la fahmaa muhim ah in waxa weeye lehe waa dhammaynay oo haddana waxba aan dee cilmi la kororsan dee muraad ma aha laakiin muraadku waa maxay waa in qur'aankii la fahmo oo la barto ayaa markaa muhiim ah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk